haddana waxaa noo timid lixdan iyo laba dollar iyo bar oo ames la yidhahdo oo ganacsatada ay wadato oo ay u adeegayaan niman hawen dawladda dareeskeeda marka dawladda shalay waan u dacwanay xafiisyadooda waa tagnay fish trafficaan tagnay meel walba oo dawladda ay qusayso arrimahaas gaadiidka waa u tagnay wax jawaab oo naqancsana nalama siinin nalama siinin waxaan marka go-aansanay baabuurta annagaa iskale annagaa u adeegno annagaa odayaal u ah inaan baabuurteena xakameyno aan dawladda ilaa ay kasoo faragashato arrintan dhibaatada nalagu hayo oo aan digrata lahayn oo nidaam lahayn oo nin walba xafiis inuu furto lacag iska sheeganayo ayaan ka dhiidhinay baabuurteena annagaa iskale saakii waa joojinay waryaa naloo adeegsaday xabadaa nalala dhacay saa ay tahay haddana waanu wadaynaa ilaa ay dad nooga dhintaan ama dawladda ay si toos u faragashato dhaqaalehena meesha ay ku baxayaan inaan ogaano waa laga maarmaan guddigaad leeyaanahay oo b l iyo isugu jiro bajaajley waxaan rabnaa dawladda waxaan ka codsanaynaa annagoo ula shaqaynayno oo si nidaama ula shaqaynayno horena ula shaqayn jirnay waxaan ka codsanaynaa dhaqaaleheenna la dhacayo oo loo adeegsanayo shaatigooda inay soo faragashtaan nalaga qanciyo guddi baan nahay xafiisaa noo furan in naloo yimaado naloo yeero dawladda ay naga qanciso lacagta lixdan iyo labada dollar ah ee baabuurteena xaqdarada lagu qaadanayo lesinkaan darawal u samaynay waxaan u samaynay maxay ahayd tramarsaliya u samaynay waxaan u samaynay buuggii baabuurka wax walba oo sharci nidaam lahaa taarikadii baan samaynay walaalayaalow caymis niman ganacsada ay wataan adeeryaalow meelaan geyna ma naqaano adeeryaalow dawladda waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horreeyo ra-isul wasaaraha ku xigo guddoomiyaha baarlamaan ku xigo waxaan ka codsanaynaa arrinta gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ku xigo taliyayaasha booliiska amniga ay ku xigaan nabadsuwidda waxaan ka codsanaynaa annagoo banaanbaxeenu yahay mid nabadeed waxaan ka codsanay inay soo faragashtaan cabashadan ay tixgeliyaan baabuurtan cid walbaa dhacdo oo gacanta u dhigato adeeryaal waa idin tuugaynaa waxaan ka codsanaynaa dawladda inayna soo faragashtaan baahideenna ay daboolaan waxna ka taraan bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka iskaashatooyinka gobolka banaadir waxaan maanta ugu faa'iidaysanaynaa shirkan jaraa-id dhibaatada gaadiidka lagu soo kordhiyey ayaan tafaasiil yar ka bixinaynaa waxaan idinka codsanaynaa haddaad tihiin wariyaasha inaad si toos aad u baahisaan baahida iyo dhibaatada nalagu hayo inaad baahisaan idinkana ajir xasanaad ayaa alle idinka siin doonaa waxa ummadda dhibaaya haddaad baahisaan teeda kale waxaa soo korortay lacag takaaful la yidhaahdo oo caymis oo shakhsiyaad ganacsato ah samaystay oo damacsan gaadiidka si dadban in lacagta gaadiidka loogu aruuriyo ay bengigooda ay ku shubtaan taasaan ka soo horjeednaa maanta gaadiidka aasiga ka shaqeeya xamar toban kun iyo laba boqol habbo waayo ugu yaraan siddeed kun ayaa garaashyadoodii maanta ku wada xarootay gaadiidka annakaa iskale waxaan nahay mas-uuliyiinta gaadiidka bajaajkan sidoo kale waa xarooday siddeed sagaal kun iyo shan boqol bajaaj ayaa u diiwaan gasheen guddiga iskaashitooyin gobolka banaadir saddex meelood laba meel waa xarootay waxay ka danqadeen toddobaatan baabuur oo caasi ah shalay waxaa lagu hareeyey taraafico iyo afartan iyo shan baabuur oooo bajaaj ah waxaa lagu soo kordhiyey siddeetan iyo laba dollar gaadigaan wadan inuusan garaashka ka soo bixinin xafiiska fiisha taraafic arrintaasaan dacwad ka geysanay ilaa shalay oo dhanaan meel walba xarumaha dawladda aan wargelinnay baaqaan u dirnay haddee jaabkii ummadda gaadiid leyda in shaksi kale ee bini'aadin loo dhaco waa ka soo horjeednaa aqbali mayno ilaa dawladda ay ka soo farigelisana bannaanbaxaan nabadeed oo aan cidna lagu waxyeelaynin waa soconayaa waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir kheyr allaha siiyo labada dollaroo maalintii soostada laga qaado waddaana loogu dhisaa raalliyaan ku nahay tarsmataraalihii oo dawladda la siinaayay annakaa wacyigelinnay in tarsmataraalaha dawladda la siiyo bacdamaa dawladda ay tabar yar tahay haddana aqbali mayno shaksi oo maaragtay dibadda ka yimid ee wax soo shaashaandhaystay in gaadiidkeennii si dadban loogu dhaco ayadoo la adeegsanaya shaarka dawladda aqbali mayno marka waxaan idinka codsanaynaa mudane madaxweyne wasiirada dhammaan baarlamaanka waa inay arrintan soo farageliyaan annaka dagaal ma wadanno rabsho ma wadanno bannaanbax nabadeed waaye yaan nala dhibin gaadiidku waa dhibban yahay askari walbaa meel walbuu joogo haddana shaksi bini aadin oo dibadda ka yimid in maaragtay lacagteenni loo caruuriyo ee asaga akaankiis lagu shubo aqbali mayno dawladda war ha naga tiraahdo arrintaas wabilaahi tawfiiq
bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdifataax cabdulaahi cali waxaana ka mid ahay wadayaasha gaadiidka bajaajka waxaana ku baahnahay guddiga gaadiidleyda cabashadaasna annaga dhan baan ka nahay barnaamijka anshooriskana wuxuu u baahan yahay horta sideedaba wacyigelin buu u baahan yahay in bulshada laga gado in dadka laga gado in darawaliinta laga gado milkiilayaasha laga gado barnaamijka dadka lagu wacyigeliyo laga dhigo barnaamijka hataa mid marka la wacyigelinayo mid danta bulshada ka dhex muuqata in laga dhigo annaga marka waxaan ku bahnahay guddiga gaadiidleyda shaqa joojintana dhana baan ka nahay waxaana cabasho weyn ka badinaynaa oo aan u sheegaynaa dawladda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir annaga soostana la ka qaadaa afar boqoloo shilin soomaaliya aan bishii bixinaa raalli baan ku nahay laakiin waxaynaan raalli ka ahayn in shaksiyaad dana gooniya leh inay ku dhacaan jeebka dawladdana ku dhacaan barnaamij aan soconaynin ay ku wadaan barnaamijkaasna wuxuu yahay anshoorisig anshoorisgaasna annaga ma wafahansaninba dawladdan labaatan iyo shan sano ay burbursan tahay shan iyo labaatan sano dawlad maarkin anshorisiga wuxu uu ku saabsan yahay in loo sheego iyo waxa uu dadku u qabanayo loo sheego iyo qiimaha la sheegaayan inuu aad u badan tahay aan u jeednaa dhibaato weynaan ku qabnaa waxaana laku ceyrsadaa iisheeg midda milishiibiyada tii milishiibiyada annagoo la yaaban oo aan duurka iyo waddooyinka qarrajeex marayna oo laamiga tooska aan mari la'nahay taasna ay tahay dan wax dan nagu kalifaya inaan waddada ka leexanno oo aan marno waddada qarrajeexa inaan marno waa dhaqaalo la'aan waddanka dhaqaale kama jirto midda kale waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya annaga shaqadaan annaga abuuranay shaksiyaad nooma abuurin dawlad nooma abuurin annaga shaksiyan gaadiidley haddaan nahay iyo haddaan nahay bulshada soomaaliyeed annagaa bajaajka gadanay annagaa bajaajkiana iibsanay annagaa bajaajkana shaqo abuur ku samaysanay sagaal kun oo bajaaj marka magaalada xamar ay joogto waa sagaalkaa kun oo darawal inay tahriibto inay qoray dhinac u qaadato wax ka dhexeeyaa ma jiraanin haddii aan dawladda aan wax laga qaban ii sheeg sida hadda ay wax ku socotona waxaan u malaynayaa in xaaladaasi ay annaga saameyn weyn ay nugu tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud cali naasir waxaan ka shaqeeyaa kawaanka malayga ee xamarweyne saakii markii aan soo shaqo tegey wax gaadiid oo soconaya ayaan waayey ilaa iyo halkana lug baan ku imid marka waxaan ka cabanaynaa dawladda inay culays saarto shacabkii iyo dadweynihii iyo gaadiidkii meeshii ay nooga isxaanfan lahayd ama ay gaadiid nooga samayn lahayd ama ay marka waxaan ka cabanaynaa haddii aan anoo ku hadlayo codka shacabka gaadiid sidaan ma dawlad laguma noqdo dawladda waxaan ka codsanaynaa inay nidaamkan wax ka bedesho gaadiidyada waxaa lagu soo rogay lacag oo ceemis ah sidaas awgeeda maa shaqa joojin u sameeyeen adigu sidee u aragtaa dhib weyn baa ku arkaa waxaan dhib ugu arki weynay gaadiidleydii shacabku waa wax isku xiran noloshoo dhan waa isku xiran tahay marka waxaan cabasho u gudbinaynaa oo weliba si maaragtay kulul ah u gudbinaynaa dadka dhallinyarada iyo dadka maatada iyo dadka jiran ee cisbitaallada loo wada iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan dhibaatay ku jirtaa midna xabad buu ku ridayaa midna maaragtay dhib kale u geysanaya midna gaadiidkii laamigii wada taagan yihiin askartii dawladda ayagoo da shacabkii dhibaataynaya ayagoo gaadiidkii dhibaataynaya haddana lacag saa'id ayay noogu dareen hadday dawladda tahay dawlad soomaaliyeed in dadka ay wax u qabato ayaan ka codsanayna haddii ay sidan kusii socotona waa la iscunaa guryaha la suugaya